waxaana ku mid ah agaasimiyaalka guddiga doorashooyinka puntland ee nageeyka kulumbilaran oo wacyigelinka qobodi degmada dangoroyo oo kumid ee sideeda degmo ee doorashada ku dhiyaayta kulanka oo ku qeybgeliyay guddoomiyaha degmada dangoroyo oo ay u helayayeen qeybaha sheeldoon bulshada sida ururada haweenka dhalinyarada hogaanka dhaqanka iyo walgaroodka degmada iyo agaasimiyaalkii guddoomiyaha degmada ee b e c aan ku hadaleen muhiimada kaarqaadowka welibood bihowka walibana kulanka hiray guddoomiyaha degmada dongarayo xaamid axmed maxamed usoona guddigan kuma hadnagay shaqadii hayaan dadka shacabka ahi aad bay u soo daeen aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa sida hadda la sheegaya xilligii waabayna ku dhow yahay waan xaase jecel lahay inay iska hawliya dhahayo dadku horta runtii wuu wuu fuu guurayo xoogaa degmadu waa naqya dhahayo sidatasaa ummaddu u badan tahay ilaa iyo qardho inta ka sukaysa iyo nugaashitan u dhow marka insha allah waxaan jecel lahay inaan ka wada tashanno isla dhisno ka wada tashanno qaabkii loo heli lahaa degmadu dadkeedii dadaan umayna koob iyo toban kiilo iyo wax dheer inuu yahay baa ka qaatay kaararka wixii hadda kaarku ayaantii aan gaarinna haddii sida hadda ay sheegay ay sheegeen guddigu waa waa la gaadhsiinayaa xafiisku waa u furan yahay wax aan laga wada shaqayni qiimo ma yeeshaan beek waxay mas-uul ka tahay doorashada dalka ka dhacaysa iyo sida ay u shaqayn doonto ururadu waxay mas-uul ka yihiin in maaragtay ay soo xulaanin dadkii tartami lahaa shacabku wuxuu mas-uul ka yahay inuu abniyaadka ilaaliyo qof walibana uu xorriyad ku doorto cidda uu isagu rabana la soo baxo waxaan soo dhawaynaynaa kuna soo dhawaynaynaa degmada dangarayo warbixinta degmada dangarayo waxay diyaar u tahay horena ugu ahayd inay qabato doorashada qof iyo cod waana u diyaargarowday horena waxaan ugu soo dhoweynay guddiga degmada shaqadiina way bilaabatay waxaan rajaynaynaa risaalada ama fariimaha aadna fari doontaan haddaan dadka reer dangoryo halkan jooganahay inaannu insha allah xambaari doonno oo bulshada inteeda kale ee aan madashan ka soo qaybgelina aannu gaadhsiin doonno ilahay dankiis
maanta yacni madasha aad bay u qurux badan tahay ayaantan anigu waa shaqaynayna xafiiskii dib baa loo furay kaararkii waa la qaadanayay dadkii mataqaanaa kaararka intii hore aan qaadan oo wakhtigu ka dhacay dib baa kaararkooda loogu keenay xafiiskuna wuu shaqaynayaa dadka dangoreena awalba waxay ahaayeen dad mar walba markii hore iyo haddaba waxay ahaayeen dad doorashada mar walba u heelan oo runtii waxay mudan yihiin in lagu daydo
ka sameeyaanin cid tiim wacyigelina baabuurtooda wadata tuulooyinka xataa ay ka sameeyaanin baabuurtooda wadata dadka iyo siday u codaynayaanin iyo inay kaararkooda haystaan inay ku wacyigeliyaan aad iyo aad ba mar labaad iyo mar saddexaad baynu ku mahad celinayaa soo dhoweyn aad baynu soo dhowaynaynaa shaqada aad haystaanina shaqa adag weeye cadaaladdeeda iyo adkaysigeedana waa laka rabaa